bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku hastaysan tahay sagaal iyo labaatanka bisha sebtembar sanada labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa weli lagu guulaysan in la joojiyo dabka kacay saaka ay xaafadda buluxoobaysu ku yaallo halkaasoo la sheegay inaan la garanaynin ilaa iyo haatan sababaha dhabta ee ka dambeysay dabkaasi dabdamisyaal iyo sidoo kale maamulka gobolka banaadir mas-uuliyiin ka tirsan ayaa gaaray halka oo ay horkacayaan kuwa degmada waxaana wararku ay intaa ku darayaan in dabkan u geystay khasaarooyin kala duwan oo u badan mimid hantiyadeed inkastoo weli aan la sheegin dad waxyeele ay kasoo gaartay dabkaasi xaafadda buluxubey oo ka mid a degmada wadajir ayaa ka mid ah xaafadaha ugu suqyada badan ee ku yaala gudaha magaalada muqdisho waxaana guddoomiyaha degmadaasi master afrax oo warbaahinta si kooban uula hadla u sheegay in haatan ay soconayaan dadaallo la doonayo in lagu hakiyo dabka wixii warar i faahfaahinna dib ay ka dhiibi doonaan marka lasoo gabagabeeyo la tacaalidda dabkan iyo sidii looga hortegi lahaa waa markii ugu horreysay dab nuucani uu ka kaca suuqan ku yaala xaafadda buluxubey oo ka mid ah xaafadaha degmada wadajir ee gobolka banaadir waxaana maamulka degmadaasi aanu weli faahfaahino dheeraada ka bixin dabkaasi lamana oga sababta dhabta ee ka dambeysay kicitaanka dabkan ka kacay xaafadaasi buluxubey waxaa degan qaybo ka mid ah xaalada dhinaca waqooyi ee magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug gaar ahaan deegaano la sheegay inay gacanta ku hayeen maamulka galmudug oo maalintii shalay ay duqeeyeen diyaaradaha daroniska ee uu leeyahay dowladda maraykanka iyadoo waxyeele ay soo gaartay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka galmudug sida wararka aynu ku helayno xaalada deegaanadii shalay duqeymaha ay ka dhaceen ayaa la sheegaya haatan xaaladooda inay tahay mid degan iyadoona sidoo kale waxyeele ay gaartay sida la sheegayo ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland galmudug oo ku waxyeeloobay duqeymahaasi dhanka cirka ee ay fulinayeen diyaarada daronis oo la sheegay inay leedahay dowladda maraykanka ilaa iyo shan iyo toban ruux ayaa ku geeriyootay oo ay ku jiraan askar ka tirsan kuwa maamulka galmudug arrintaasoo walaac ku abuurtay bulshada ku dhaqan deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo waxaana weli la garanaynin sababta dhabtaha ee duqeymahaasi ka dambaysay inkastoo maraykanku ay sheegeen in ay duqeymaha la bartilmaameysanayeen horjoogayaal ka tirsan kooxda al-shabaab madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa ka hadlay weerarka iyo ciidamada hubaysan ee iyo duqeyn ee duqeyntaba deegaanada ay ka dhacday waxauna sheegay inay tahay wax lala yaabo in dowladdan ay weerarto bulsho ku dhaqan deegaan sida uu hadalka u dhigay cabdikariin xuseen guuleed madaxweynaha maamulka galmudug wararka ayaa waxaay weerarka ayaa waxaa ku dhintay sidaa uu sheegay afar iyo toban askari oo ka mid ahaa ciidamada galmudug sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamulkaasi madaxweynaha galmudug ayaa maalintii shalay ah gaaray magaalada cadaado si ugu magaalada cadaado si uu tacsiye ugu diro qoysaskii iyo eheladii ay ka geeriyoodeen ciidamadii lagu dilay deegaanka jeexdin oo ka tirsan gobolka mudug gaar ahaan deegaanadii ay ka dhaceen weerarkaasi waxaan ka xumahay in puntland ay ku tilmaanto al-shabaab ciidamada galmudug balse galmudug waa dowlad goboleed aan shaki ku jirin ayuu yidhi cabdikariin xuseen guuleed oo ka hadlayay weerarkaasi madaxweynaha galmudug ayaa ku tilmaamay maamulka puntland inuusan diyaar u ahayn deganaansho iyo sidoo kale nabadeynta deegaanada labada maamul ee ay wadaagaan ee ka tirsan soomaaliya iyo gobolada dhexaba waxauna intaasi ku daray in eedeymo dhowr ah kal hore ay usoo jeediyeen una soo marsiiyeen warbaahinta maamulkiisa maamulka puntland taasoo uu sheegay in meesha ay ka saarayso deganaashaha iyo sidoo kale wada noolaashaha bulshada ku dhaqan deegaanadaasi sarkaal u hadlay maamulka puntland ayaa ku tilmaamay weerarka inuu ahaa mid qorshaysan oo lagu qaaday saldhigyo ay degan yihiin dagaalyahano ka tirsan kooxda al-shabaab halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer beesha caalamka ayaa iyadu walaac waxay ka qabtaa dib u dhaca ku yimid hanaanka doorashooyinka soomaaliya ee lagu wado in soomaaliya ay ka dhacdo dabayaaqada sanadkan wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa sheegay inuu jiro walaaca laga qabo hanaanka doorashooyinka ee soomaaliya in ay siyaasiyiinta ku hayaan faragelin michael kitin oo warbixin siinaya golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa waxa uu sheegay inuu qabo cabsi ah in doorashooyinka mar kale ay dibu dib loo dhigo qaramada midoobe ayaa niyadjab ka muujisay dib u dhaca doorashooyinka soomaaliya ee kale ah madaxtooyada baarlamaanka waxaase u sheegay inay rajaynayso in uu dhici doono si hufan oo habsami leh dib u dhaca cusub ee hanaanka ee haatan ku yimid ayaa dhaliyey cabsi laga qabo arrimo dhowr ah bal aan labo keliya ugu magacaabo waa in hanaankii la siyaasadeeyey iyo suurtagal taha ay suurtagal tahay in dib u dhacani haatan keenay uu keeni karo in mar kale uu soo laabto dib u dhac noocani ah ayuu yidhi michael kitin oo la hadlayay golaha ammaanka ee qaramada midoobe isniintii guddigii doorashooyinka ayaa sheegay in ay doonayaan inay dib u dhigaan inay dib ugu riixaan doorashooyinka bisha nofembar halkii laga filayay inay qabsoonto oktoobar sababo nidaamgelyo iyo sidoo kale caqabado maamul oo jira awgood guddiga doorashooyinka ayaa laga filayaa haatan inay ku dhaqaaqaan hanaanka doorashooyinka iyadoo arrimo dhowr ah weli ay ku horgudban yihiin walow haatan ay sheegayaan in inta badan ay yaraatay cabsiyihii laga qabay ee ku aadanaa hanaanka doorashooyinka ee sanadkan ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliyana iyo kuwa midooda afrika ee amisom ayaa waxay iska kaashanayaan howlgalla magaalada muqdisho ka soconaya kuwaasi oo laga hortagayo falalka amni darrada ah waddooyinka qaar ee magaalada muqdisho ayaa lagu arkayaa maanta ciidamo aad u fara badan kuwaasi oo ka qayb qaadanaya amniga xaqiijintiisa wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada ay qabaan tuhunno ku aadan in ay doonayaan dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab weeraro ay ka geystaan gudaha caasimadda soomaaliya ee muqdisho maalmihii lasoo dhaafay qaybo ka mida magaalada muqdisho waxaa ka dhacaya howlgallo dhowr ah kuwaasi oo lagu hortagayo fararka amni darrada ah ee la sheegay inay qorsheynayaan kooxaha al-shabaab waxaana wararka qaar ay sheegayaan in ciidamada dowladda soomaaliya howlgallada intooda badan ay ka sameynayaan deegaanada waqooyi ee magaalada muqdisho madaxweynihii hore ee dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee soomaaliya mudane sheekh shariif sheekh axmed ayaa guriga uu ka degan yahay magaalada muqdisho waxa uu kula kulmay qusulka dowladda masar u fadhiya soomaaliya ilmahadi kaawo ay ka wada hadleen xaaladaha guud ee soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka ee lagu wado sanadkan inay ka dhacaan soomaaliya qusulka masar ayaa ugu horeyn madaxweynihii hore ee soomaaliya u gudbiyey hambalyo iyo salaan uu ka sido dowladdiisa iyadoo sidoo iyo soo dhoweyntii loogu sameeyey magaalada muqdisho khamiistii lasoo dhaafay oo uu dib ugu soo laabtay gudaha dalka soomaaliya labada dhinac ayaa isla soo qaaday xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya labada shacab ee walaalaha ah ee masar iyo soomaaliya wuxuuna qusulka uu faahfaahin ka bixiyey sida dowladdiisu ay ugu go-an tahay taageerada hagarta lahayn ay la garab taagan yihiin shacabka soomaaliyeed qusulka ayaa ku ammaanay madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed dadaalkii uu galay in soomaaliya ay ka baxdo ku-meel gaarkii oo ay hesho dowlad rasmi ah taasi oo qayb ka ah waxyaabihii xilligii uu dalka joogay shariif sheekh axmed uu hirgeliyey warkii oaad ka dhagaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadii naga dhagaysanayo waa naga intaa anigoo saaxiibkiin maxamed amiin ayaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinayay tan iyo intaan markan warka xiga ku kulmayno sidaa iyo nabadgelyo